أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah kooxaha mucaaradka ah oo muqdisho ka sameeyey aagbadelasho cusub xilli la filayo in kooxda ridada iyo dhinacyadaasi ha isku fara saaraan caasimadda xasan gurguurte oo bilaabay inuu boqolaal ciidamo dheeraad ah ku daadgureeyo magaalada dhuusamareeb xilli uu khilaaf kala dhexeeyo qoorqoor wararkii ugu dambeeyey ayaan caawo idin haynaa qaar ka mida hay-adaha waxa loogu yeero qaramada midoobay oo ku dhawaaqay in bisha soo socota ay joojin doonaan shaqadii ay ka wadeen soomaaliya waa maxay sababta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan mucaaradka murtadiinta iyo kooxda ridada soomaaliya oo fariimo hawada isu mariyey ka hor dibadbax ballaaran oo ka dhan ah kooxda ridada oo maalinta beriyaha muqdisho ka dhici doona barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waanaan islaam ahayn waanaan soomaali ahayn oy habeen tahay oysan maalin ahayn cagaftii xasan gurguurta u qaabilsaneyd dhulboobka oo weli hurdada u diidan shacabka magaalada muqdisho xilli kooxda ridada ee dhowaan ku dhawaaqday inay joojisay dhulboobkii ay ka waday caasimadda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo ganacsatada degmada jilib oo kulan wacyigelin iyo iswaraysi ah yeeshay haddaba maxaa kulankaasi looga hadlay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan kataa'ib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka leh oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu bedelnay ayaan caawo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan kooxaha mucaaradka ayaa magaalada muqdisho ka sameeyey aagbadelasho cusub xilli la filayo in kooxda ridada iyo dhinacyadaasi ay isku fara saaraan caasimadda haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda xasan sheikh oo cirka iyo dhulka ciidamo dheeraada ku gelisay magaalada dhuusamareeb waxaa cirka iskusii shareeray ismariwaaga u dhexeeya xukuumadda muqdisho ee uu hogaamiyo xasan gurgurte iyo maamulka isku magacaabay galmudug wararka ka imaanaya gobolada dhexe ayaa sheegaya in boqolaal maleeshiyaad ah loo daadguriyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaas oo uu ku sugan yahay axmed kaariye qorqor ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ka baxay degmada xaradheere waxayna sii mareen deegaanka baxdo iyagoona maanta gelinkii dambe gaaray magaalada dhuusamareeb saraakiisha ciidamadan hogaaminaysa ayaa la siiyey awaamiir ah in ay gacan bir ah ku qabtaan cid walba oo isku dayda in ay is-hortaag ku samayso mashruuca doorasho qof iyo cod ah sidoo kale ciidamo ka baxay deegaanada wisil iyo xanaanbuure ayaa u jihaystay degmada dhuusamareeb wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maanta gelinkii dambe ay laba diyaaradood oo muqdisho ciidamo ka daabulay ay ka degeen magaalada dhuusamareeb halkaas oo laga dareemayo xiisadda colaadeed lawareedyo ayaa sheegaya in hogaamiyaha maamulka galmudug uu isna ciidamo gurmad ah ka helay magaalooyinka cadaado godin labe iyo deegaano kale oo kaabiga ku haya dhuusamareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa siyaasiyiinta mucaaradka oo isku qeybiyey xaafadaha muqdisho kulan u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay ku adkeynayeen banaanbaxa ka dhanka ah kooxda riddada soomaaliya ee looga soo horjeedo dhulboobka ka socda caasimadda dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si isku mid ah u sheegay inay maalinta axadda ee berri ku beegan qaban doonaan isku soo bax aada u ballaaran oo lagu diidan yahay boobka dhuleed ee ka socda muqdisho waxay sheegeen in isku soo baxa uu noqon doono mid looga dhiidhinayo barakicinta boqolaal kun oo qof oo uu guryahooda si khasab ah uga saaray xasan gurguurte iyo kooxdiisa waxayna soo bandhigeen ilaa sagaal iyo toban goob oo ah goobihii dadka rayidka sida xoogga ah looga barakiciyey halkaas oo ay ku qaban doonaan isku soo baxyada kulamadaasi kadib siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa isku qeybiyey xaafadaha magaalada muqdisho shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayaana lagu aadiyey oo u guuray aagga degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho halka inta kale ee soo hartayna lagu aadiyey aagag kale oo muhiima isku soo baxyada ayaa la qorsheeyey inay bilowdaan toddobada subaxnimo ee berri siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaana caawa ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee banaanbax ka dhana dhulboobka gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda afghanistan oo soo bandhigtay ciidamo cusub oo ku biiray safka imaarada islaamiga afghanistan wasaaradda difaaca imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo saartay filim cusub oo ku saabsan mucaskar dhowaan loo soo xiray dhalinyaro dhiiran oo kusoo biiray safkooda ciidamadan mujaahidiinta ah ayaa kasoo qalinjabiyey akademiyadda milatari ee loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi ibni mascuud allah ka raali noqdee cabdi wahaab xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka cagaftii xasan gurguurta u qaabilsaneyd dhulboobka ayaa weli hurdada u diidan shacabka magaalada muqdisho xilli kooxda riddada ay dhowaan ku dhawaaqday inay joojisay dhulboobkii ay ka waday caasimadda bulshada ku dhaqan xaafadda k b b ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ka soo muuqday warbaahinta iyagoo dhex taagan guryahooda oo la burburiyey xilli saqdhexa ah waxaana tallaabada burburinta deegaankooda ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan wareegta ay ka soo baxday maamulka gobolka banaadir lagu sheegay in la joojiyey dhulboobkii magaaladaasi ay ka waday kooxda riddada soomaaliya annaga waxaa meeshan aan isu soo taagay wareegtadii ha la joojiyo dhulka markii la yidhi kabacdi in lala dumiyey war naga joojiyo wareegtadiiyaa tanahe inaan nidhi inay dhaheen xabada afka laydinka gelina haddii aad tidhaahiin joojiya mana jiraan waxa aad sheegaydaan ayadoo duuman oo saacaddii iyo dadkii iyo ciidankiiba taagan yihiin oo duumanaan haynaa taariikhdii ku qoran tahay ma waanaan islaam ahayn ma waanaan soomaali ahayn oy habeen tahay oysan maalin ahayn waa duubnay saacaddiiyaan duubnay wakhtigiiyaan duubnay ciidankiiyaan duubnay waa haynaa idaacadda waxaan ka maqlaayay ma jiraan markii amarka la baxshay kabacdi wax la dumiye ma jiraan waa jirtaa annaga caddayhayno annagayna nugu dhacdo
meeshaanu sidaad u jeediin waa iskuulka sheekh madar derbigiisa waxaan deganay soddon iyo afar sano kadib annagoo intaas deganoo amni haysanna waxaana soo weeraray ciidan ka socda saldhigga hodon iyo waaxdan makaaraha ku taalla afar saaco habeenimo weerar nugu soo qaadeen waa ayna dumiyeen guryihiiyay jajabiyeen shaqaale iyo ayagaa watay shalay subaxnimadiina waxay yidhaahdeen alaabta qasabku rara qorya hareeraha nalagala istaagay waxaan cabasho ka ahay in habeenbarkii nala dumiyey in qora afkii nala ku dumiyey in xoog naloo sheegtay inaan muddo nala sii waayey in nalala hadli waayey war hadla war xaggaad ka socotay war maxaa idinku dhacay habeen madow bay ahayd meelaan u baxna waa weynay fedad baa nagu dhacay katag fanax baa nagu dhacay waxa weeye caruur maxay ahayd yaryara oo naaga umulahaa joogay gobol la qalay xaafadda maxay ahayd aan ku haayay waxa weeye meelaan u bixiyo waa aqoon waayey haddii maxaa la kor taagan yahay qori afki maxay bahalhaleelaan bannaanka ugu baxnay waxaan meel laga socdo waa gara weynay waxa weeye wax hadan maxay ahaday dhinacaan u dhigno iyo dhinacaan maxay ahaeday aan u qaadanaba waa uqoo weynay bini aadamnimo ma ahayn nolol ma ahayn umulihii meel alla meelaan geeyo waa waayey intaas cid nooga baahi badan oo maanta la geyn lahaana garan maayo cid maxay ahaday nooga baahi badan oo la siin lahaana garan maayo waxaan rabnaa maxay ahaday dhacdadaasaa nagu dhacday aan meeshaan kusoo barbaarna waaye annagoo iska jiifno iska hurdeenaan al kusoo waxeysnay waalidkeen waa dad waaweyn waa dad sokor qabo waa dad jiran waa rafaadsannahay waxaan nahay dadka dhulkaas oo deganaay oo iskoolkaas ku wareegsanaay dhanka waqooyi iyo dhanka galbeed dad baa ka deganaay waxaa ka mid ahay dugsiyo qur-aan oo waagii dowladda ankeed u dhistay oo deganaay oo lixdan sano ka badan wax lagu baranay diinta oo calaamadiisa dhismihiisu ku yaaliin intaan iskoolka dhexdiisa waa la deganaa qayb ka mida iskoolka dadkii dhulkaas deganaay waxaan caddaynoo markhaati ka in cawo madow iyagoo hurdayn qof soo jeeda la arag weer lagu soo qaaday inuu digniin wax la siin deriskaan nahay deriskaan u nahay waxaan caddaynayaa dadkaas haween madow iyadoon digniin la siin inay guryihii jajabin iyo dadkii hurdaa lagu bilaabay أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mucaaradka murtadiinta iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa fariimo hawada isu mariyey ka hor dibadbax ballaaran oo ka dhan ah kooxda ridada oo maalinta berri ah lagu ballansan yahay inuu ka dhaco magaaladaasi siyaasiyiinta mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa taageerayaashooda ugu baaqay in maalinta berri ay isugu soo baxaan waddooyinka caasimadda si ay u dhigaan dibadbax ka dhan ah murtad xasan gurguurte iyo siyaasaddiisa jahwareersan maanta gelinkii dambe waxaa warbaahinta la hadlay siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu tunka weyn waxaana ay ku baaqeen in laga soo qayb galo bannaanbaxaasi siyaasiyiintii warbaahinta soo hor istaagay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii hore ee kooxda ridada soomaaliya shariif murted hala soo baxo hala soo baxo waxaan rabaa hal arrin inaan ku gebagabeeyo dadka loogu talagalay oo dowladdu ay soo dirtay inay rabshado ka sameeyaan ama dadka ay dhacaan ama dhibaato ay gersaan mas-uuliyaddeena waa gacmaha la qabta yaan la dhallinsana dadkaas intaasi kadib guddoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban kooxda ridada soomaaliya muungaab ayaa isaguna warbaahinta soo hor istaagay waxaana uu sheegay in ciddii rabta bannaanbax ay tegi karaan keliya stadio konis balse aysan aqbali doonin bannaanbaxyo rabshado wata iyo in la xidho waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ka maamul ahaan waxaan fasaxaynaa oo aqbashannahay bannaanbaxa lagu baaqay haddii uu yahay mid nabdeed haddaba maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka wasaaradda amniga qaranka iyo hay-adaha ammaanka waxay isla garteen si loo ilaaliyo xasilloonnida magaalada in bannaanbaxaasi loo asteeyo laguna qabto staadiyo konis أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo degmada jilib waxaa degmada jilib lagu qabtay multaqo wacyigelineed oo dhex maray maktabka xisbada iyo ganacsatada magaalada kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar kulankan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo wada shaqaynta bulshada iyo maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan waxaa qayb ka ahaa kelimaad tawjiihaad muhiim ah niqaash iyo taxliilaad lagu falanqaynayo aragtiyo dhowr ah iyo sidoo kale xog isweydaarsi ay qayb ka qaateen ganacsatada iyo mas-uuliyiinta xisbada kulankan waxaa kelimaad iyo dardaaranno ka jeediyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh maxamed balli sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh cabdilfataax abuuxamsa kuwaas oo ka hadlay mowduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barashada tawxiidka ribada iyo axkaamteeda iyo kuwo kale inaan ilaahay dhammaanteen aan uga shugri naqno khaasatan inaad ganacsado tahay oo aad taajir tahay waa fadli gaara weeyaan daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa cidduu doono ilaahay siiyaa marka waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinku gaar yeelay arrinta ayadaa marka inaan ilaahay uga shukridaan nicmadaas waa dardaarmaynaa waxaan kaloo dardaarmaynaa walaalayaal dadka idinku macnaha idinku xiran oo aad macnaha ganacsatada u tihiin oo tijaarta aad u tihiin inaad u dhimrisaan inaad wanaajisaan inaad garodda u laalaadisaan inaad waxdaymisaan hadduusaad daynta aad ka diidid inuu wuxuu karsado aad siisid inaad macnaha waxa weeyaan adigu mar kasta sakadaada iyo macna waxdheefkaaga aad ka warqabtid ruuxaas isaga ganacsigaaga ilaahay waa barakaynayaa haddii macnaha sidaas layska waayo oo aan macnaha fadligaas iyo wanaaggaas aan la imaan weyno hadde waad garanaysaan qur-aanka waxa ku soo aruuray macnaha macnaa ilaahay noo sheegay inna qaaruuna kaana min qowmi muusaa qaaruun wuxuu ahaa qoomkii waxawey reer bani israa'iil nebiyullaahi muusa xoolihii la siiyey ayuu macnaa ku kibray fa baqaa calayh وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فرياشيسا ودكامدا iyo bakhaarada uu ku furanayo latanuu'u bilcusbati ulilquwa koox xoog u saaxiibaa xambaari jirtay marka meeshaan kala joogno u fiirso saan oo kalea loogu naseexeeyey oo la yidhi laa tafrax inna allaha yuxibbu alfarixiin ha kibrin ha isqaadqaadin sanka ha taagin muslimiinta ha ku tumanin joog cagaha dhigo ilaahay nicmadiisa aqoonsanow waa loogu daro waxaa la yidhi wabtaqi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira war xoolahaaga daarta aakhiro ku dala walaa tansa nasiibaka min addunyaa adduunkana ha hilmaamin dheefta aad ku leedahay wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk warniyow macnaha wanaaji sida alla kuu wanaajiyey suma jeedaan way u naseexeeyeen way wanaajiyeen dhulkay u dhigeen laakiin ilaahay ma solonsiin dhag iyo dhaban bay ka martay waxa uu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii ma waxaad u malaynaysaan xoolaha in layska kaysiiyey oo ay isaga yimaadeen maya sidaa ma aha cilmi baan ku helay innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxaasoo dhan saasay soo gelaysaa maxaa lu ka dheefay fakasafnaa bihi wa bidaarihi alardi asaga iyo xoolihiisiiba ilaahay wuxuu dhulkan la goynay walaalayaal waa taajir hore oo ilaahay nooga sheekeeyey idinkuna tujaar cusub baa tihiin idinkuna ganacsato cusub baa tihiin macnaa waxaan sidaa u leeyahay haddii aad idinku hagaagtaan ilaahay waa idin barakaynayaa waa idiin siyaadinayaa haddaad waddada ka leexataan waxa weeyaan macnaa sunanka ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisu laa tuxaabii axadan cidna un u eexan mayso kaas waddadiis oo kale aad maraysaan ciyaadan billaah haddii kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aqoonsada oo masaakiinta iyo caraamisha iyo haytaamta iyo agoonta iyo mujaahidiinta iyo dadka dariska iyo qaraabada iyo sokeeyaha iyo xigaalka iyo xigtada iyo saaxiibka ka warqabo ilaahay daraaddiina uga warqaba wajazaakum allahu khayran wasal illahu
marka mowduucu sidaad maqlaysaan waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid iyo ahmiyadeeda intaynaan gelin qofku waxaa loo baahan yahay hamigiisa inuu ka dhigo aakhiradiisa nin axwaashii aakhirada iyo qabrigii iyo qiyaamihii iyo janno iyo naar ka fakeraya oo walwal ku hayso waxaas ma danaynaayo ilaah baana ka kaafinaya culayskoodao dhan culayskana marka aakhirada inaan yeelno baa aad muhimin u ah waxaad ogtiin marka kelimatu tawxiid tawxiidka waxaan ka bilaabaynaa ra'sigiisa oo kelimatu tawxiid ah haadihi alkelima gaal iyo muslim maanta waxay isku hayaan waa ayada murtad iyo mujaahid waxay isku hayaan waa iyada wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam afdalu ducaa ducaawi wa macrifa wa afdalu dikri laa ilaaha ila allah afdalu ducaa ducaawi wa macrifa wa afdalu ducaana laa ilaaha ila allah wax lagu ducaystana waxaa u fadli badan maali xilli la ducaysta waxaa u fadli badan maalinta carfo meel kastaba jooga haddaa carfo joogto kasii fiican dikri ilaahay la xusana waxaa ugu qiimo badan oo lagu ducaysto laa ilaaha ila allah xadiis kalena wuxuu ku leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam afdalu ducaa laa ilaaha ila allah wa afdalu maa qaala annabiyuun maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah wax anigu aan ku qowlo ama nebi iga horreeyey uu ku qowlo waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah bal nabiyullaahi ciisa waa kii xadiidka abi saciidin alkhudri uu ilaahay weydiistay ilaahayow waxaan kugu xuso oon kugu ammaano oon ku cibaadaystaan rabaa oo la yidhi qul laa ilaaha ila allaahu ee uu yidhi dadkao dhan waa taas waa dhahayaan waxaan rabaa waxay ugu gaariyeyshay ugu fadishid muxuu ku yidhi ilaahay subxaana wa tacaala yaa muusa low wadicat laa ilaaha ila allahu fii kifa low wadicat asamaawaatu waalardu wamaa fiihina fii kifatin walaa ilaaha illahu fii kifa lamaalat biina laa ilaha ila allah ciraryaal iyo dhuulaal iyo wax ku dhex nool haddii kafad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro waxay u dhici lahayd dhinaca laa ilaha illah laa ilaaha ila allahu wax ka culus iyo wax ka qaalisan iyo wax ka qiimo badan koomkaan ilaahay ma keenin sufyaan ibnu cuyeyna raximahu llahu alxaafid baa wuxuu leeyahay sheikh imaamu shaafici ah wax ilaahay nicmo khalqiga ugu nicmeeyey ma jirto oo ka weyn acdama min an carafahum laa ilaaha illa allah laa ilaaha ila allahu inuu baray nicmo bashar lagu nicmeeyo ka weyn maba jirto haw yaraate laakiin nasiib daro waxaa dhacday dadka maanta dhahaya laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada rasuullah dadka dhahaya midqaala darra inaysan ka fahmayn midqaala darra inaysan ka fahmayn baa dhacday cumar ibn khadaab baa wuxuu leeyahay radi allahu canhu inamaa tanqudu cura lislaami curwatan curwatan idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu ljaahiliya gunida islaamku waxay mid mid u furmaysaa gunidaha sida qoosha oo xoolaha lagu xirxiro oo kale laa ilaaha illa allahu baa naftigeeda curwatulwusqaaso lama yidhahda gunida kalsoonida oo ninkii qabsadaa uu badbaadayo gunidaha islaamkao dhan mid mid bay u furmaysaa buu yidhi cumar hadday ummadda islaamka ku barbaaraan dad aan jaahiliya waxay tahay aqoon jaahiliya waxay tahay dad aan garanayn hadday islaamka ku soo kordhaan mid mid baa diinta u tirtirmaysaa oo baaba'aysa ribada haddaan ku hormarno dowlaad badanna waad ku qaadateen ribadu waa shay muxaram ah fii jamiici sharaa'ic weligeed lama fasixin waxa maanta lagu jirana oo dadkan hadda shaqadooda ganacsatada ama tujaar waa mowduuc cilaaqo la leh mowduucana wuxuu u baahan yahay ama miinada ama shaqada ama xirfada aad ku jirtaan horta cilmi baa loo baahan yahay qofka inuu cilmi u leeyahay oo sidnaa cumar waad garanaysaan radia allaahu canhu wa ardaah kaana yaduuf bisuuq suuqu saa u wareegi jiray dadka ganacsanaha su-aalo beecan waa weydiin jiray ninkii ka jawaaba haddee ninkaa eed bale laakiin ninkii imtixaanka ku dhaco wayadribuhee muxuu ku garaaci jiray bacda tujaar bidarra wixii imtixaanka ku dhaco axkaamtii beeca wax ka sheegi waayo amiirka ul buu wada jiray wuxuuna dhihi jiray laa yabiic ama yuusan ku iibin fii suuqina ilaa man yafqah nimaanan diinta fahmin suuqa yuusan ganacsi gelin wa ilaa akala ribaa shaa'a am abaa qofaan hadda axkaamul beeca wax ka aqoon hadduu ganacsi galo lisma weydiinaya qofkaas inuu ribo cunaha ama hadoon ama haadiida samaba yaqaanee marka runtii afarkaas mawquufka ah fawaa'id badan iyo xikan badan baa ku jiro oo amiirka halkaa looga dayanayo dadku waxay aada u garanayaan adduunyada horumarinteeda dhaqaalaynteeda haddaan diinta laga shaqayn oo madaaris la furin dowraad la qaadanin diin ma jiras afar iyo labaatanka saac nus saac haddaan diinta siin yaa waa wax weyn runtii ribadu meelahay gashaan wax ka sheega riba haddaad aragto meelaha ay gasho lacagaha iyo cuntada unbay gashaa dadka qaar ribo ma fahamsan mogta beeci hadduu intuu kaco suuqi uu kaco shaygoo aad ku soo gadatay toban dollar boqol hadduu ku gado dadka qaar waxay leeyihin ribo way ribo beeci oo qaali noqda alaabta oo qaali aad ku gadatay waa ribay leeyihin ribo meeshaas ma gasho dadkii loo naxariisto waa un way wanaagsantay laakiin ribo maaha hadduu ilaahay alaabta kuu qarxi oo qaali aad ku heshay ribo maaha meeshay gashay waa kaas aqsaamtana dee waad garanaysaan riba alfadli iyo riba nasii iyo riba alqardi iyo xukunkeedana dee waa xaaraam bilkitaabi wasunna walijmaac weliba dunuubta kabaa'irtay ku jirtaa imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir ayuuba ku keenayba aayadaha ku soo arooray ribadu aad bay u tiro badan yihiin bal suurat lbaqara aan aadna suurat lbaqara ayadaha aada uga hadashay suwar kalena dee wayba ka hadleenba oo nafta aal cimraan way ka hadashay alla wuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa wattaqu llaha lacalakum tuflixuun saasay u aha suurat baqarana way ka hadashay wa axalla allahu lbeyca wa xarama riba nabigeen wuxuu tilmaamay calayhi salatu sala xadiidkii saxiix bukhaari meelo kale ku sugan zamin baa imaantoona oo qofku uusan u aabayeelayn waxa uu qaadanayo ma xalaalbaa mise waa xaaraam xadiidka abu hurayra hadda waxaad moodaa xilligaas inaan barayn wax la kala soocaya ma jirto
laba arrinba waanad ku dadaashaa cadaaladdii haddii asaga laga soo horreeyey ee qof meesha taagan uu ka soo horreeyey waana qof ka horreeyey hormarisa oo aadan dhihin ninkan jumluu rabaa lacag badanuu wax kaaga gadanayaa kanna hal shayuu wataa wakhtiga ha isaga dhammaynin xoolahaaga ku barkadaroobay kasbigaaga ku hallaabay maxaa yeelay icdiluu huwa aqrabu liltaqwa taqwada waxaa ugu dhow inaa cadaalad samaysaan marka taajirka ah kun daaciyan kun wariican xalaal miirasho noqo xalaal miirta noqo daaci noqo alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkari noqo dad fara badan baa kuu imaanaya mujtamacaas oo dhan baad hanan kartaa haddii aad ilaahay amarkiisa ku toostid amarka ilaahay dad ilaalisidna ilaahay adigana waxbuu kuu ilaalinaya risqigana meelaan malaysanaynin ayuu ilaahay kaa soo gelinaya marka ninkii isaga ahaa ee foorniistaha ahaa imaam axmed wuxuu yidhi niyow wakhti badan maba isiinin maxaa dhacay markaasuu wuxuu yidhi qofka muslimka ee shaqadan aan lacagta uga qaadanayo wakhtigiisa isaga iskale marka inaan wakhtiga sheeko ku dhammeeyo adiguna martibaa ii tahay wax yar baa ii dhimane iska saban marka imaamku wuu ogaaday ninkan inaan xalaal miiranayo yawa iska jiro markii dambe waraystay isagana wuxuu sheegay inuu ilaahay ku allabaryi jiray in adkaar badan buu ahaa inuu ilaahay imaam axmed tuso aniga weeyaan buu yidhi imaam wala fiirso الأرواح جنود مجندة ما تعارف فيها ائتلف وما تناكر فيها اختلف dadka wanaagsan wanaag baa ilaahay ku xidhiiriya dadka wanaagsan buu eel uga dhigaa wax wanaagsan buu soo geliyaa dadka xunxunna dad xun baa ilaahay ku xidhiiriya idan qofka taajirka waxaa laga rabaa tijaaradiisa ugu barakowdo inuu tawaruca ku dadaalo xalaal miiradka inuu ku dadaalo gabar baa waxaa loo soo sheegay min asalafa inuu ninkii dhintay reero kalena uu lahaa shumac baa u shidhneyd cajiinna way garaacaysay cajiinkii gacantay ka bixisay shumaciina way demisay markaas waxay tihi waxuu noqday dhaxal wax igu soo aadi doona ma ogi allahu akbar maanta laakiin waxaa laga yaabaa inuu qofku asaga xisaabta iska goosto uu yidhaha kolley intaan ka yar heli maysid say u xalaal miiran jireen abubakrin sidiiq radia allahu canhu ardaah oo nebi maxamed gadaashii qof ka qayr badan aanu imaanayn oo asxaabta ugu qayrka badnaa nebigeennana maca annabiyiin wasidiiqiina magaciisa uu ku noqday oo darajadaa sidiiqa gaaray ayaa waxaa la yidhi wiil buu lahaa oo ghulaam u adeegi jiray hulaamka maalin kasta markuu wax u keeno waa weydiin jira inta ka keen maalin buu iloobay hilib yar buu u keenay hilibkii u dubay wuu cunay wixii markuu cunay ayuu soxsuuriyaha waxa maanta ii keentay maxay ahayd wuxuu yidhi takahantu rajulan fi ljaahiliyati nin baan u kahaano sameeyey faal iyo waxbaan dhidhigay mana wanaajin aqaano kahaanadee walaakiin khadactu waa qayaana waa dhagray ninkii muddo kadib wixii uu hagaagay wuxuu hadiyadan buu isoo siiyey waa xoolihii hilib baan kuugu soo gelay fartuu isgeliyey abubakar wallaahi wuxuu yidhi ilaa marka gobolka ugu dambeeya ku soo baxay naftayda waa baxdee yaa waan ku waday undur haada dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsatadii ka qayb gashay kulankan ayaa iyaguna hadalla ka jeediyey madasha iyagoo ka warbixiyey muhiimadda kulankan iyo faa'iidada uu u leeyahay bulshada iyo ganacsatada deegaanka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أولا وحا ومهد لنا الله سبحانه وتعالى نوسو كل مي كل كان قيمها بدن أنه كان عساتة دقمدة جريب أهمان وحا نسوق نمد ملتقى التوعية وحزبة أين سوق قابسي شعار كذنو يهي تهية المجتمع الصالح bitadciimi alfadaa'il wa muxaarafati alradaa'il marka kalimaad badan oo culimo badan ayaa halkan ka soo qayb gashay waxaanu qaadanay kalimaad kelimadda ugu horeysa waxayd kalimatu towxiid laa ilaaha ila allah iyo wamuqtallah waxay keensanayso kelimadda labaad waxay ahayd beeca oo ribada iyo rishwada looga hadlay kelimadda afaraad kelimadda oo afaraad waxay ahayd al adaaw fanu tacaamulu min annaas si dadka loola macaamilo waxaa kaloo naloo qaybiyey silsilatu manshuuraad oo waxyaabo badan ka hadlayso beeca iyo waxay ku saabsan marka sida intaa kadib waxaan u dardaarmayaa ganacsatada qiimaha badan oo kasoo qayb gashay in waxyaabaha laga mamnuucay oo hadda lagala hadlay oo ah sida waxyaabaha dhibaatada keenaya sida raashiinka dhacay waxa laisku caddeeyo waxaasoo dhan ganacsata ayaa keento inay ganacsatada waxaa la rabaa waxaas inay iska ilaaliyaan waxaa la rabaa wax manfaca leh in la keeno beeca oo manaafaca leh oo adina xalaalkuu noqonayo dardaarankaas waa qaadanay waxaan soo jeedinaa ganacsatada in loo dhugu nuglaado xisbada waxaanu mahadcelinaynaa kuley maktabu xisba oo sabab qabanqaabisay arrintan aad ayay u mahadsan yihiin ayagana allaha ka siiyo acmaashooda ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh suuqaana keena makaankan oo sookanna haleeshiiya maanta waxaan u mahad celinaya allah subxaana watacaala marka koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta leh oo maantana marti qaaday xisbada dhammaan waan u mahad celinaynaa siday noo marti qaadeen oo maanta maarata noogu yeereen iyo kayrka noo muxaadaraadka iyo nicmada faraha badan naloo soo jeediyey waan ugu mahad celinaynaa culimmadii ayagana insha allah tacala noo muxaadareeyey wax noo sheegay waan u mahad celinaynaa ayagana dhammaan way mahadsan yihiin ganacsatada iyo dadka sharaftale ka soo qaybgala ayagana mashruucan barnaamijka la sheegay la iska waaniyey horena nalkaga nahiyey dhowr goorna la raray alaabaha waa lasbaan hadda kahor laga qaaday waxyaalaha dad badan hadda kahor mar maaragtay laga gacan mariyo xataa laga wareejiyaan waan ogahay marka dambena waxaa la intaasoo bilaada haysatiin waana nalka dhameeyey waxaan aamisana waxyaalaha yarkaa soo laabtay in haddana maaragtay muddona la siiyo ganacsatada dadka keena oo muddo la siiyo ay waxaa isaga dhammeeyaan waxaasna isla mar dambe nagu soo laaban intaasaan kusoo gabageyno insha allahu tacaala ugu dambayn odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyaguna bogaadiyey qabsoomidda kulammada noocani oo kale ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد waxaan soo dhawaynaynaa maktabul xisba oo isa saaray culayskan intaan la eg ee martiqaaday ganacsatadii degmada jilib maadaama dadku ayagu ay mas-uul ka yihiin sida maktabul xisba nimiya waxaan idin leeyahay ganacsatada degmada jilib adinka culumatiin culumo maaha ganacsato oo keliya inta jeer ee aan kutubo halkan kugu xirnaa ma aan ku soo gebagabaynay waxbarashadiinni waad garan kartaan saakay culumaad tihiin maadaama aad culumo tihiin ganacsigii waddankana aad tihiin ama degmadeenna ganacsigeeda aad tihiin dardaaranka la hayo oo keliya waxay tahay aqoontiinnii diimeed iyo ganacsigiinnii iswaafajiya oo ilaahay ugu cabsada in ummaddaas ummadiinnii ay tahay aakharna ilaahay berri wax idinka weydiinayo waxaa kaloo jira waxaad tihiin wadnaha ummadda ganacsigu waa wadnaha ummadda ummaddan ganacsi ee dhaqaalo lahayn waxba ma noqoto hadday jihaad tahay hadday dhisma tahay hadday aqoonta hadday waxbarasho tahay ummadaan dhaqaal haysan hal haba ma noqoto nimia marka waxaan idin leenahay wadnaha ilaahay uu idinka dhigay sidii meesha xubinta muhiimka oo aad tihiin qalbigiinna geliya waxaad shaqaynaysaana xalaal miiratan noqda dee ummaddaanna waa ummaddiinni oo hadda nin leeyahay cunugaagii sidan wax ugu dhowro ma jiro jismigiinna kolley waxuun haba ogolaanina idin leenahay waxaan ka leenahay walaayadeenna waad ku mahadsan tihiin mutaqaha intaan leeg ee aad noo qabateen ee annagii iyo ganacsatadeennii iyo culummadeenniba waa baraarujin baraarujintan hadda qofka islaamka kama maarmaba in la baraarujiyo mar walba waanay soo dhowaynaynaa waanaynu ku ammaanaynaa wiilashan yaryarkaa ee xisbada ah way ammaanan yihiin waxay ku ammaanan yihiin shaqadii nebi maxamed ay hayaan calayhi salaatu wasalaam shaqadii cumar ay hayaan hadda saakay shaqadii nebi maxamed ninka hayan dadku uu ka qaalisan yahay adinkan waxaa idin leenahay xisbiga iyo dhabar adayga waxaad haysaan waa shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam annagana wax kasta waxaan ugu dayanaynaa nabigeenni subana salawaatullahi wasalaamu rabbi iyo asxaabtiisii khulafaa uraashidiintii cumara xisbaynayey hadda shaqadii intaas leega muhiimka dadka haystana dadka waad ka qaalisan tihiin wax alla wixii dhibaato idinkunku annaga dhibaato nagu ah wixii dheef idin ahaa dheef noo ah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والسلام الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهد سكله نجد المسلمين نقصوا كل بي مكانك شرف تبدا الله سبحانه وتعالى مهد علينا بعد حمد الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى نجوين فربنا يمسيه قال سوكور كريم قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى مهدي كل كان كبقه وحن كل رمى تعينيا ولاية الجوبة الوسطى الإسلامية أرجع ولي هيرتك بابا ورمى تعينيا maanta waxaan ka soo qaybgalnay murtadahalkiisu aada ugu sameeyo ee loo qabtay ganacsatada degmada jilib ee jubada dhexe ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ee raggii murtaqahan soo awaawalay u dhabar adeegay isku soo aadiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ka ajarsiiyo ee insha allahu tacaala waxaad u malaysaa ee insha allah waxaana iskale ee مكتب الحزب لولاية الجبة الوسطى الإسلامية هي تنفيذ كإسكالة ونعاتي إن شاء الله تعالى لذلك مكتبك هو أدور أدنى إن شاء الله تعالى رسول ويننا أدنى وياشا قرآن كشعار الإسلام كإجبة لحنا هاي أدنى وفرح سنة هاي واجب إلهي ساري أي دنيا ولبا رجع قيادة إن شاء الله تعالى أدنى إيجا معنا هوشا inay dad u diraan iska dhaafe ayayaa gacantooda waxayna ka shaqaynaya ee la socda xaaladda guud ahaan ee gaar ahaan la socda shaqadii ayaa ku jira macnaha insha allahu tacaala dadka xitaa ay u dhibameen kuma haleynayaan aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu faraxsan nahay haddaan odayaasha nahay insha allahu tacaala waxaan kaloo u mahad celinayaa wiilasha xisbada ah run ahaantii noo khidmaynahayey insha allahu tacaala na soo dhoweeyey ee noo adeegahaya ilaahay ha ka abaalmariyo firfircoonidooda iyo insha allahu tacaala tacaamulka insha alla ilaahay baa waxaana ku mahadsan waxaan kaloo u mahad celinayaa culimada dowladda bixinaysay ee u dhaban adeegtay culimadayna ka macna insha allahu tacaala rabbaaniyiinta culimada iyagana waan u mahad celinayaan siday u dadaalayaan dadka u khaymaynayaan insha allahu tacaala u tawjiihinayaan insha allah culimadayna iyagana waan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ganacsatada degmada jirib run ahaantii jihadka ka socda bariga afrika insha allahu tacaala kaalin mug leh ayaa u leeyihiin insha allahu tacaala ilaahay idinka abaalmariyo xoolihiinana ilaahay ha barakeeyo ee jihadku wadka istaagteen insha allahu tacaala abaalmarin iyo insha allahu tacaala ilaahay baan insha allah idinka baryaynaa idinka abaalmariyo waxaan idin leeyahay dadaalkiinana sii labalaaba
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka katayb al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalkii labiyo tobnaad ee muuqaaladii lagu soo bandhigayey waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan uu soo bandhigayaa raashin qaybin ay guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyeen degmada jilib iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu bedelnay
خديجة عبد القادر عبد الله خديجة عبد القادر عبد الله
awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala maanta waxaad arkaysaan halkan raashin baa lagu qaybinayaa walaayada jubbada dhexe saad arkaysaan raashin badan baa yeella ummad badan baa halkaa joogta insha allaahu saaad ogsoon tihiin haddee waddanka dhibaatooyin baa ka jira abaaro ayaa jira baahi badan baa jirta arrintaas xarakada way isu xilsaartay guddi baa loo xilsaaray haddee raashinkaad arkaysaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta idiin qadaray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray xaaladahan oo kale in listacaawuno wa tacaawanuu cala albiri wataqwa raashinkan insha allahu tacaawunkaasuu ku yimid inta la baxda ee muslimiin ah ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaad ilaaha ugu kabo annagana ilaaha noo daawooy xaaladahan oo kale dadka muslimiinta waxaa la gudboon marka ugu horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay isku xidhaan oo ilaahay aan barinno in ilaahay dhibaatada uu naga dulqaado ilaahay naxariistiisa way ballaaranta ilaahay unoo naxariist ilaahay roob buuna siiyo ilaahay inaan marka hore isku xidhnaa loo baahanye wixii dunuub oo naga dhacayna ilaahay inaan u toobadkeenno subxaanahu wa tacaala ummaddu hadday isku tashato oo istacaawat wax badan baa soo baxaay insha allahu qadiyaddaa waa loo istaagay xarakadana haddee guddi bay u xilsaartay anna maanta waxaan ku hadlayaa guddiga anoo wakiilkaa afkiisii baan ku hadlayaa insha allahu meelo badanna biidhaamin baa laga sameey raashinna waa laga bixiyey meelo kalena insha allahu waa laga bixin doonaa waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ah oo farriin aan u faraynaa dadka muslimiinta ee dadka muxsiniinta dadka ilaahay wax siiyey waxaa la rabaa waxooda inay la baxaan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo dadka muslimiinta ay tacaawunaan dal iyo dibad meel la joogaba maanta waxaa loo baahay runtii inaan isgarab qabanna oo ummaddu istacaawunta ayaa loo baahay intaasuu ilaahay nooga naxariisanayaa waad arkaysaa xadiidka halkaa ku qoran wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ilaahayna intaasuu nooga naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala marka annagu istacaawunno oon isgarab qabanno ilaahay markaasuu noo gargaarayaa ee muxsiniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaad ilaahayna ugu kaba annagana markaan u ducayna ilaahayna aan barin warbaryada ilaahay ayaan hilmaamin gaaladana ha la habaaro ilaahay inuu noo gargaaro muslimiinta ilaahay u gargaaro waxa weeye aan barina ilaahay baryadiisa aan badinna wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
maydhiyaray maalin sagmalin aloodiyare may roognee jibmada jilib iyo roogeeka shalay may nahnoo diray hakubanay buulabeley iyo hakubanay raashingana ninqiibyahay guddiga abaaraha aan ka koyni ilaahiya ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan bacdije may ka roogne dadkumanaan kun ay ka roogni alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan raashin maynana siiyay saliid lamagulaawa karsan baastee dhor haaf sari haaf bur'e haaf sokore haaf bariisa nanasi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan alxamdulilah fayna faylana ando ayna ilaahay du'aadanan aqbala ununa ilaahaynan aqbala ununa ilaahaynan daaway
anagoo ah cumur mayo cale waxaan deganahay furgurow haddana waxaan ku sugnahay degmada jilib walaayada sharafteeda ah wax noo siisi annagoo bahbistay abaartan dhaganaa raacday roob la'aan dad iyo duunya waa kala darin duunyadaa daran duunyada maanta baktiyadaa bannaanka yaal dan saas leema ahino walaayadii anaga soo gaartay allah fiyaabe caafimaad allah siiyo dembiyooda dembawaaladkooda allah dhaafo ilaa yowmal qiyaama haddii tagaan kutaabkooda ilaahoo madad ka sii ilaah kutaabkooda madad ka sii maanta waxaa nala sii baasto bariis sokor bur dharg hadda waa taga dhariya waqshuhaale baahabayaasu yaan ka helnay ilaahaan ka helnay magaceeda xuseen isaaq baalla tuuladeyda madhooka degmada jili baad joognaa xarunta wilaayada islaamka yaad joognaa maasha allah nimcana na siiya wilaayada islaamka ayaana siisa khayr allaha siiyo gaalada allaha jebiyo maasha allah maasha allah cawaara nagu dhacde cawaar weyn baa hadle yaad nagu dhacde maasha allah wilaayadaana soo gaarti ilaahana soo gaari wilaayadaana soo gaarti khayr allaha siiya khayr allaha siiyo gacanteeda kor allahaga yeela maasha allah gacantooda kor allahaga dhig adduunyay aakara waa u da-ayni waa u da-ayni maasha allah
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu